gobolka sool xaaladiisa waa la soconaayo de xaaladiisa waxay kusoo urtay un dagaal muddo koob iyo toban sana a nimankaa jamaydabaa magaalada laascaanood haystay ha yeeshee fursadii dagaalku waxaad moodaa iyo dadku inay usoo jeestaan iyo dowladda puntland hadeer unbay timi oo de wax kasta ilaahay baa marka dara nimankaas waxa weeyaan ciidamada puntland aada bay u diyaar garoobeen dhawaana in howlgalka fulaya waa waa fulaya oo laga kicinaya insha allahu tacaala waana ku rajo weynaa inaanu ka guuleysanano oo ay ku noqonayaan meeshay deganaayeen oo ay joogeen maxaa yeelay ciidano degaan ayna lahayn ma sii joogi karto ama awood kuma haysan karto taariikho badan oo aynusoo joogayna waynu aragnay caqligiinuna sidaasuu inoo sheegay waayahay xaalada gobolka
waayahay aada iyo aad baa umahadsan tahay dadku waxay is weydiinayaan arrintaas muddo badan baa dowladdu ka hadlaysay waxaan la soconnay wadahadallaa jiray puntland iyo somalilan inkastoo labada maamul aysan ahayn haddana isime iyo waxgarad iyo culimo iyo ay wadeen waxaa jiray kuwo kale oo caalamka kale iyo igaad iyo u n-ka iyo ay wadeen wadahadalladaas maxay saameyn oo oo ku yeesheen xorayntii ama difaacii gobolka
wadahadalladaasi wax saameyna kuma yeelan waxayna ku dhammaadeen hal bacaan lagu lisay wadahadallada iyo cabashada iyo in wadahadalladaas yimaadaan qolada somalilan ama snfta baa waday sababta keentana waxay ahayd labadii dhowr dagaal baa meesha ka dhacay dhowr dagaalba way jabeen nimankaasina waa niman aada u jecesano inta badan aniga waxa weeyaan aada baan u aqaanaayo markay jabaan way cabaaan oo waxa weeyaan dee cabashay bilaabaan ama dowlad federaala ku cabaadeen ama iga ama un-ka beenu la cabaadeen markaa iyagoo kulle qayladi ka timi way dadkaasi ku yimaadeen dee waxaana loo sheegay in ay dhulkan ayna lahayn ay inta ka baxayaan sidee gudoom gudoomiye marka sidee bay u jabeen soo iyaga garowga dushada fadhiyo oo tukara fadhiya
maya tukanaha kaa joogeen laakiin macnaha waxay meesha ka filayeen iyo wixii ku dhacay baa jirin anigu waan ognahay dhimashadooda aada u badnayd laba dagaal oo meesha ka dhacay mid walba adigu boqol iyo xoogaaba kaga dhintay